markay wax dhacaan dadku waxay caadaysteen cid kastaba hadday leedahay maharad ganacsi iyo hadday leedahay hay-ad dowladeedba inay meeshaay doonaan iska xirtaan meel la xiri kara ma jirto ilaa gobolka banaadir uu ka ogyahay laga bilaabo saacaddan degmooyinkan waxaan u sheegaynaa inay kormeer ku sameeyaan xaafadahooda ay ogaadaan meelaha ama la xiray ama ay hadda xiri mayso waa in laga joojiyaa ilaa fasax looga siiyo cidda way xirayso ilaa fasax looga siiyo arrintaasna waa ka faa'iidaysanaynaa iyo gobolka banaadir say u wada shaqayn jireen shalaba inay u wada shaqeeyaan shalana waa wada shaqayn haddana waa wada shaqayn doonnaa